magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo nolol maalmeedka qoysaskooda ka maaraya iibinta sabuulka galleyda ee kasoo go-a beeraha ku yaala deegaanada hoos yimaada gobolka hiiraan dhalinyaradan ayaa soo iibiya lar sabuul ah oo ay kasoo bixiyaan todoba doolar kadib waa ay dubaan sabuulaha halkiisee xabo ayay iibiyaan dhibic hal ilaa iyo dhibic labo kaasi oo ay ku iibiyaan wadada xiriirisa xaawataaka iyo xaafada buundaweyn qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa raadiyo beerula ugu waramay sida ay ugu shaqaystaan dubista sabuulka iyo faa'iida kasoo gashaa baciido cabdirasaaq cumar maxamed xilligii wax soo saarka waxaa la joogaa oo geleydo marka sabuulka nololmeelaadkana ka raadsanaa dhibac labo dhibac hal dhibac labo saasaa aan ku shaqaysana walaal waayahay maxaa idinku dhaliyey inaan fursaddan oo sabuulaha ah oo aad ku iibisaan waddooyinka hareerihiisa maxaa idinku dhaliyey maxaa nagu dhegelay qutulyoonkaana ka raadsanaa waayahay sidee baa ku soo saartaan sabuulkan marka ugu horreyso bal sharxaada naga sii waxaan ku soo saarnaa beeraleyda ka soo gadanaa waa u caddaynaa saasaa nololmeelaadka naaga raadsanaa faa'iidooyinka idinka soo gala maxaa ka mid ah faa'iidooyinkeena maxaan ku soo iibinaa loorkii siddeed toddoba lix marbasi marbasi aan ku soo geynaa si uu kala fiican yihiin
waayahay bal sidee baa noloshiina ugu maaraysaan sabuuladaan inta badan aa ku iibisaan waddooyinka reerihiisa
xabaddii dhibac hal dhibac labo saas baan ugu meeraynaa walaal waa saxa anagu macnaha maarta masigadaas aan iska iibsanaa waa qutulyoonan reerka naga reersanaa alxamdulilah rabbil caalamiin yara iyo badanaa wixii naga soo galo qutulyoonkaasan hadda iskaga dhacsanaa mar lix mar toddoba mar sideed yara iyo badanaa xag walbaba macnaha maarta sidii un macnaha maarta ay masigada iska dhigto
waayahay sabuulkii iyo goombadii bal qiimaha aada iibisaan sabuulkii iyo goombada mar mar dhibac sideed mar dhibac sagaal mar dhibac lix mar nus doolar sidii un macnaha maarata dadka macnaha maarata sidii macnaha maarata nin walba waxaas u haystan aan u iibino sidee baa noloshiina ugu maaraysaan iibintaan sabuulaha aad ku iibinaysaan waddooyinka hareerihiisa alxamdulilah rabbil caalamiin ow reer reerkan bilan aaga dhiganaa oo bil reedis unbaan hadda macnaha maarata meeshan u fadhinaa marka yara iyo badanaa sidaas ilaahay wax naaga siiyo aan mees macnaha maarata aan naaga dhacsanaa marka loo eego iibintiisa noloshiina ma ku filan tahay noloshadayna may kuma filno kuma filno kuma filno macnaha baagamuudadaas un baan waxooga ugaas macnaha maaragtay aad baagamuudayn aanu danta laynu qasbaysa mooye nuguma filno walaal bismillaah waa ku dhawaa magaceeda waa shaafiic cumar maxamed waxaan ka soo hadlaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wallaahi maxaa iibinaa galeydaashaan aan noola keenaa beerleyda aan noo keento mar kasta marka balbasi ay noo keenaan nidaamku iibino mar labaad sinti siddeed sinti shan labaad sinti dhibac hal mar kasta sasle waa u iibinaa noloshaana maamaamayo marna ku filna maamayo wallaahi ilmaha marka bilnaa marna waa xogoo waa nuguma filna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo la daalaadhacaya maaraynta qoysaskooda kuwaas oo u baahan in laga gacan siiyo sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedka qoysaskooda